raxiin magaciida waxaa saasi bilaaba waxaa la dhahaa hibe cabdi ali dhahaa waxaan su magac dheerahay maama o d m waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga o d m dhammaan ummadda la socoto dhammaantooda iyo maxaa lahayay xisbiga o d m raila amola odinga waxaan leenahay kasoo dhawo wajeer walsam wajia waxaan soo dhaweynaynaa wajeera kasoo dhaweynaynaa raila gafanahina axmed cabdulaahi jiir dhammaan faadumo cabdulaahi jeexow dhammaan inta o d m dhan oola socoto oo imaanaysa madaxda sharafta leh ayaa soo dhaweynaynaa waxaan kalaan leeyahay waxaan ahay two seventy ilaa hadda waxaan ahay xusbiga o d m waxaan lidhahaa ani maame o d m maame wajeer maame wajiya konti ahay wax haddaan aqoon fiican ii leh shacabka dadweynaha moodiyo wax xusbiga o d m tu socdo aan haddaan weli aragtay ama aqoon ii leh weli ma jirto mise shacabka dadweynaha o d m aqoon fiican ii leeyihiin dadweynaha reer wajada yaqaanaan hadda xusbiga hadda o d m waxaan ka jeclahay oo ka raacay oo mar walba u difaaca mar walba yani u ahay o d m waxaa waaye waqtigii yes iyo no ninkii raila usaa keenay nabadgelyada wajeerna usaa keenay waxaa waye kenya mazima nabadgelyada hadda iyo dastuur hadda hadda hadda saacadan walda maamula ninkii keenay ninkii soo awaabulay waaye waqtigii iida ahaydna yes iyo no ninkii keenay ahayd marka waxaan leenahay raila amolo odinga waltam wajiya kusoo dhawow waxaa waaye hadda noo istan hadda horumarta ay gaartay hadda si haddaan nahay wajeer gaarisa mandheera hadda horumarta hadda aan gaarnay haddaan noo istan nahay intii raila inta raila dastuurkan uu suubinin ka hore waxna wax horumar iyo wax yacni oo maxaa le daqli ma haysan lacagaha dhan daqliga hadda nasoo gala haddan hadda aan haysano haddaan nahay noo istan waxaa aadi jirtay dhow kenya markii raila hadda dastuurkan uu bilaabay waxaan uu keenana horumar dhaqaala nooistan dadweynaha haddaana soomaalida ayaa helnay horumartana usaa noo keen nooistan anigoo ah farxii township waxaan ka hadlayaa halkan waxaan salaamayaa salaanta islaamkaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan kaloo salaamayaa gafanaha sharafta leh axmed maxamed jiir oo imaanaya oo imaanaya xisbiga oo o d m waxaa salaaman soo dhaweynaynaa o d m dhammaantood dhan oo xisbiga ka socda waxaana taageersannahay o d m o d m waxay qabata annaga waa ognahay o d m waa dad qaymo leh o d m waa dad sharaf leh o d m waxaan ku ognahay xisbi oo soo jireen inuu yahay taageerihii o d m inaan ahayn meeshaanan ka caddaynaynaa beritoole oo imaanaya raila moolo dinga oon soo dhaweynayno beritoole haddii ilaah yidhaaha kawaanjada aan kusoo dhoweyn doono axmed jiir uu asaga uu hadda u keenay guurada oo isheega maxay aheeday o d m oo maanta oo berito bilaabanayso waxaana ka dambeeyey axmed cabdulaahi jiir oo aana mahadsan yahay annagoona tiimka o d m waxaan rabnaa inuu dabaaldegna berri oona soo dhoweyna maarataye ninka halgamaaga oo maarata o d m madaxdu ah raila omolo odinga waxaanan aad iyo aad u taagraynaynaa oon gacan buuxisinaynaa o d m macal inta taageerta wallaahi o d m wuxuu waddanka u soqotay ninkan raila wuxuu waddanka u soqotay waa fara badan tahay maarata waddan aanan loo haynin macar loo hayninna waddan maahan marka taas iyadaan maarata gacan ku siinayna ayaa waxaan waxaana dhaqaalihii horaan hore maarata ka xirnaa oo maarata laga reebi jiray oo hadda uu noo soo sidaa oo noo keenay oo asaga sababtiisana lagu helay maarta asaga hadday ahayn lama arkeen saas iyadan maarta gacan ku siinaynaa oona xisbi iyo asaga maarta ku taageerana anagoo fara badan oo taageerar fara badan aan nahay yaan rabna inaan u muujino naitwa Boniface Mwenda mimi niko Wajir County ninafanya kazi huku tulivyo huku tunasikia mheshimiwa wetu mkubwa la Omolo Odinga tunakukaribisha karibu sana wajeni nyumbani jisikia ukiwa uhuru kabisa huku tunajua maendeleo yako ni makubwa na mchango wako katika Wajir. Tunakukaribisha, karibu sana.